Bismillah, alhamdulillah, thana'u lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي أفرتن يا سيدات الصيال وحصيال يرهدوه waa midka saailka weerarka ah asiyaalu luqatan alistidaalatu istidaalo iyo dheerayn iyo dheeraansho iyo walwuthuubu boodid weeye wa sharcan xagga sharcigana alistidaalatu istidaalo iyo isku dheerayn iyo walwuthuubu boodid weeye cala alkayri kayr bikayri xaqin xaq la-aan xaq la-aan bow cid kaloo isaga kayrkiisa bow saydaraynayaayoo waxa weeyaan weeraraya waa difaac sharciya saailkaa la iska celinaya mar hadduu cirdiga hadduu soo weeraro waaba waajib in la iska cesho oo uu rabo mid inuu xumaan iyo waxaa sameeye u yahay cirdiga qofka iyo cirdiga walaalka muslimama waa inaad difaacdi ayib xayawaanki iyo xoolihii xataa in lagu xadgudbo lama ogola xukmu dafci saa'ili midka saa'ilka ah iska dafcintiisa iyo iska celinteeda xukunkeeda dafcu saa'ili kan saa'ilka ah dafcigiis oo la iska difaaco markii waxaa la maleeyey inuu soo weerarayo intuusan soo weerarinba waa la iska celin karaa bilaa kafi ayuu ahaaday sida fudud bilakhafi falakhafi sida fudud sida fudaydka kusoo raacda wey haddii la yidhaahdo warga joog ama iga istaag hadduu intaa ku joogsanayo wax ka badan waa inaan loo isticmaali isagoo aan la dilin hadduu joogsanayo aan wax lagu dhufan haddii in laga cararo sharkiisu ku joogsanayo waaba laga cararaya culimada qaar baa le waxba laga cararmaye qofku waa ka cararmaya waa u istaagaya ayib marka dafcu saa'ili lagu difaaco bil akhafi fal akhafi waa kan khabarkii waajibu wey dafcigaasi waa waajib haddii qofkii ul loo taago oo ku joogsan lahaa in xabad hore iyo aqoorta laga gesha maaha shayba shay intuu ka fudud yahay uu ku joogsanayo bay noqonaysaa dayib ul baa jidha jeedal baa jidha qaylaa jidha waxaasoo dhan seeftoo lala soo baxaa jidha waase idaa kaana almasuulu calayhi kan lasoo weeraray markuu yahay macsuuman markuu iska difaacayo kan lasoo weeraray waa inuu yahay mid masuuman macsuuman mid dhow la ilaashay oo min nafsi naf ku bayaansan aw darafin xubin aw manfacati cudwin xubin manfacadiis aw budcin budcigii cawradii aw muqadimaati muqadimaadkii ka horeysa cawradii zinadii weyneedba maahe muqadimaadkii ka horeeyey taabasha hadday noqoto dhunkasha hadda waxaa haddayba noqoto waa la iska celinaya waaye marka kanna waa inuu yahay macsuuman mid macsuuma waa inuu yahayoo almasuulu calayhi waa kan lasoo weeraray macsuuman mid macsuuma waa inuu yahay oo in la weeraraa aysan bannaanayn ayib qof baa qof caayay hadda isaguna waa caayi karaa intuu yidhi oo kale u dhihi karaa haddaysan lacnad cayda ku jirin iyo qadaf ereyaduu yiri oo kale u dhahaya haddaysan lacnad iyo qadaf iyo zina iyo balaayo la isku sheegay aysan ku jirin laakiin labadaa hadduu kusoo dara kaas kan aargoosanayo kuma darayo inuu iska badaayo usan la caytamin baa ka fiican dadkan wan wanaagsan tilmaamahooda maaha baa la yidhi cayda iyo buuqa iyo qaylada iyo dooda iyo waxaas hadduu mid mid waalidka caayo kan la caayay dhihi mayo waa ka go- goosanaya ana isagaa waalidka caayaya waalidkaa kale mau caayi karo lama ogola kan hadduu ku caaya isaga waa intii oo kale waa dhihi ka dhah haddaysan lacanad iyo qadaf ahayn laakiin waalidkii uma gudbaysid waayo guryihii in la qisho oo la daalacdo oo meel laga fiirsado iyana lafteeda lama ogola waa la diiday dayib halkaana waxaa laga hadlayaa itlaaful bahiima habaan ka tegay miya okay wajaa-izun dafcigu iyo saa'ilka in la iska difaaco waa bannaanta idaa kaana markuu yahay eh, maalan kan qofka soo weeraray ya wuxuu soo weeraray waa maal aw ikhtisaasan ama waa wax iska ikhtisaasa maalba maaha wax iskaga khaasa qofkan maalka haddii lasoo weeraro ha iska dhaca geelaya ariga looda hadduu rabay waa la iskaga dayn karaa ama waa wax iska ikhtisaas ahba aan maalba ahayn wakada nafsu xataa naftii baa la mid oo qofka waa laisku dhiibi karaa qofka soo weeraray idaa kaana saa'ilu midka wax uu soo weeraray hadduu yahay musliman muslimkaasoo ma waayahay maxquuna dami dhiiggiisa la dhowro la ilaaliyey qof muslim hadduu qofka soo weerarayo hadduu dhaho hadduu- haddaad doontay dil buu leeyahay aday aday kuu taalla gaal iskuma dhiibi kadhid rati qooqonoo dad cun iskuma dhiibi kadhid waxa weeye laakiin midkaani waa mid muslima wax soo weeraraya kan la soo weerarayana waa sidoo kale hadduu doono waa isku dhiibi karaa anugu waxba kuu geysan mayo dhahayaa laakiin adigu haddaad waxaas waxaas taa samaynaysa aday ku jidha taa wuu samayn karaa masaladaasna halkaasuu ayuu dhigay oo kaga hadla maalkiisa waa difaacan karaa hadduu doonana waa u dayn karaa farahu ka qaadi karaa markaa isdhiibaysa waa maraada carari karin haddaa carari kadhid ha isdhiibina ka carar hadduu ninkan lasoo weeraryahay nin imaama oo caadila oo isagoo kale aan maanta la helayn ama waa nin caalim ah kan lasoo weeraray ama waa geesiga islaamka ama waa deeqsi isma dhiibaya ummadday nafac u hayaan dadkaas dakhtarkan iyo caalimkan iyo geesigan iyo deeqsigan iyo ninkan madaxdaada oo ninka cad- caadilka ah. inuusan markaa isdhiibin baa fiican itlaafu lbahiimati bahiimada talfinteedi wey xayawaanka iyo bahiimada mayeeraanka itlaafulbahiimati madmuunun waa mid la magdhabayo calaa dilyaddi xoolihii baa wax telfiyey xoolaha waxay telfiyeen yaa lagu leeyay xooluhu wax ku siin mayaan iyagu moogta yaa le xoolaha leeyahay xoolaha waxaa le hebel calaa dilyaddi gacanta midka u saaxiibka gacanta ku hayay hadduu doono kii lahaa maahe waa kii soo kiraysay ama waaba ninkii soo dhacay ama waa ninkii soo cariyeysay xoolahu soo cariyeysay ama soo dhacay ama soo dhacay ama soo kiraysay ama isagu lahaa calaa dilyaddi midka gacanta u saaxiibkaaba xooluhu waxay geystaan lagu leeyahay ayib in kaana macaha waase hadduu la socday wuu la jooga wuu la jooga laakiin kan xoolaha kan waxa la telfiyeyna waa inaan gaboodfal waa inaysan ka imaan xaggooda ninkan kale doo xoolihiisa dariiq dhigay ama meel dayacan dhigay ninkan xoolihiisa haba watee haddii ay ku tuntaan oo cid wax gaarsiiyaan laguma leh ilaa kaasaa wixiisa dayacan wa ilaa haddii kale uusan la socon xoolihii xoolihiina waxbay kharibeen beeray galeen waxbay baaba'iyeen waxbay dumiyeen ya faqayru madmuunin caleyh mid dushiisa lagu magdhabaya keyrkeedu ilaa in qasara inuu gobol falay maaha min fii rab rabdihaa xirideed ow irsaalihaa sii deynteed xoolaha xiridooda iyo sii deyntooda xoolaha xiridooda iyo sii deyntooda inuu ku gabodfalay maay ninka xoolaha lama socon xoolihin waxbay baabi'iyeen waxba laguma leh ilaa inuu isagu ku ab- gaboodfalay inuu xoolaha ama xidhxidhto ama sii deyntooda ku gaboodfalay waa ju- sii deynta waa ka deyn kari waa xiraysan kari waa xirxiran kari waa seetayn kari waa dabran kari marka isagaa gaboodfal sameeyey xoolihiibuu baylaha ka dhigay walam yuqasir uusan gabood falin maalikul mutlafi kan la telfiyey ninka iska len waa inuusan gabood falin kana waa inuu beertiisa iyo xirmadiisa iyo xoolihiisa wixiisa ilaashado waaye kana waa gabood fal xoolihibuu sii daayey waa lagugu leeyaha laleeyahy marka qofkan xoolaha wada hadduu saaran yahay neefka iyo hadduu hogaaminayo iyo hadduu gadaal ka kaxaynayo kulli waa lagu leeyahay haddii shuruuddaa la helo waaye labaa daabaddan labaa labaa saaran labaa saaran waxna waa ku tumat labaa wadatoo kor saaran labada kan horeeya ha magdhow ilaa in kaana sabiyan ilmo yar hadduusan ahayn ilmo yar hadduu yahay falaa damaana caleyh ee kan gadaal saaran baa markaa lagu leeyay qofka xoolaha la-aana waa inuusan gabood fal samayn beerihii iyo wixii daaqeen iyo badarkii iyo raashinkii wixii dhan baa laga hadlaya albuqaatu kuwii buqaad ah buqaad maxaa la dhahaa soomaaligood waa burcad waa jamhad jamhad albuqaatu kuwii jamhad ah waa mu- waa waa burcad mooryaana umalaysayana oo jamhad ah waxaa doonti fadhi waa kuwo dowladda ka hor yimid islaamka oo khatar ah albuqaatu luqatan humulmujaawizuuna kuwa tallaabay weeye lilxaddi xadday tallaabeen wa sharcanna muslimuuna waa muslimiin mukhaalifuuna khilaafay lilimaami imaamkii muslimkay khilaafeen maxay ku khilaafeen mataqaanaa waa iska baxeen maaha bita'wiilin baatilin ta'wiil baatil ah danan malaha waxbay isku aadaadisteen waxbay daliil ka dhigdhigteen daliillamood ah daliilna maaha marka waxay dhaheen waa xaq baan leenahay waa saasaan naloo ka gargaran yaho annagaa saxano ee, ta'wiil iyo daliil oo maaragtay faasid ah ama baatil ah oo iyagu malahooda isku adaadsadeen awgeed bay la baxeen waaya markaasay dhaheen nimankan madaxweynahan anagu u hoggaansami mayno imaamkan ama xaqii laga rabay iyo zakadii bay dhaheen kaba bixin mayno marka waa inay yihiin bitaawiilin baatilin dhanan iyo weliba wa shawkatin lahum shawko iyo xoogna waa inay leeyihin niman xoog le waa inay yihiin marka lalaaya waa buqaal burca jimhada ay yihiin waa inay xoog leeyihiin wa shawkatin lahum awood waa inay leeyihin ciidan tirab waa inay leeyihin imaamkii bay la dagaalami karaan nin bay ka dambeeyaanoo madax u ah hogaamiye u ah waaya dadan xoog ba lahayn oo waxba ahayn hadday dhahaan "Eh, waxbaan diidanaha wax orkooda waxba meelna gaari mayo imaamka haddiiba waaba qaban karaa kuwaas ama ninba kama dambeeyaan kama amar qaataan nimankaasi waa sidaas qitaalulbuqaati qitaalulbuqaati kuwa buqaada in lala dagaalamo waa waajibun qitaalkaas bimaa baa lagula dagaalamayaa laa yacummu aan camimay dab iyo lu- u- hubkan hadda dadka hal mar wada baabi'iyey lagu samayn mayo haddaan daruura imaan walaa yuqtalu asiirum kooda la qafaashay la dili mayo walaa mudbirum kooda daba jeeriyo cararay la dili mayo walaa yudafafu calaa jariixim kooda dhaawaca la israacin mayo nafta laga goyn mayo dadka amarkay diida geliyayo wax kale ma samayn walaa yustacmalu lama isticmaalayo maa akuda minhum wixii laga qaatay ya hub iyo xoole iyo adduun waa iska qaada maaha dayib daruura haddaysan imaan xood iyagaa leh dadkan is wada qaniimeysanaya maa dhahay waa qaniimo qaniimana maaha wayuraddu waa loo celinaya wixii laga qaatay bacda amni sharihim laakiin sharkooda intii laga aamin noqday kabacdi intay daacad noqdeen oo fiicnaadeen oo dowladdii kusoo biireen oo ay arrintii hore ka baxeen baa hawshii wixii laga qaatay leeyahay xaqiini wey annagu xaq darro ma rabno qaata wixiin bacda amni sharihim sharkooda intii laga aamin noqday dabadeed oo imaamkiiba daacadiis u noqdeen ama waa kala carareen dib inay awood u yeeshaan iskuu soo noqdaanna lama rajeynayo dayib halkan wuxuu kaga hadlayaa wixii saxaabada dhex maday iyo dagaaladii iyo khilaafyadii iyo waxaasoo dhan laakiin waxba dhex geli mayno waa sharax aad u tiro badan in laga afhaysaana fiican wamaa jaraa bayna saxaabi naskutu canhu waajru liji- ijtihaadi nuthbitu Eh, zubadka markuu akrinayay ee qoray sheekh wuxuu yidhi saxaabada wixii dhex dhacayna waa ka aamusaynaa kuwaan maaragtay ee saxaabada wax ka sheegayo ee ceebeynayo oo balaayada ee hadda soo baxay waxaasoo dhan lama rabo ijtihaad ajarkeed baa usugnaa kii asiibayna laba ajar kii kalena ajar bes ayib alkhawaarij qolooyin ba isku wada xijinaya khatar ah kuwaana khawaarij baa la yidhahdaa khawaarij hadda waa caamay culama hadda waa barteen sida khawaarij loogu hayo waaya khawaarij waa niman aan iyagu buqaad iyo burcad maaha laakiin waxa weeyaan waa qolo oo salaadiina aada xaqiraysaan baa nebigu yiri maca salaatihim iyagu markay tukanayaan iyo taada waxaa is leeda iyagaa kaa salaad fiican soonkiina iyo kooda waxaa is dhahaysaa soonkooda idinka fiican acmaashooda iyo tiina waxaa is dhahaysaa acmaashooda fiican qur-aanka akrinayaan kalxamaha u dhaafi mayo diinta waxay uga baxayaan sida leebka uga baxo meesha lagu ganay waa ka dusayaan ku joogsan mayaan diin naafaca ma leh waay waa niman marka inkaari ku dhacday oo da-yar ah u badan dhallinyaro u badan caqli gaabi ah xadiidkii qur-aanka akrinaya diinta ka baxay sida leebka uga baxo meesha lagu tuuray haddaa la kulantaan laaya waayo qofkii laaya ajar baa u ahaday maalinta qiyaamada waxaaso dhan waa axaadiis xilligii sayid cali bay xoog badan yeesheenoo sayid cali la dagaalameen oo dhibaato badan sameeyeenoo taariikhyihii dhacay waaweynaan halkan uu ka sheegaya kitaabka alkhawaariju qowmun way muslimuuna laakiin dadkan ahlu sunnaha waa dad fiican dadkaa khawaarijta aan dhihi mayaan waa gaala iyo waa kadaa iyo dhiigoodaan noo bannaan iyo waxay leeyihiin waa qowmun oo muslimuuna kuwaasoo yukafiruuna laakiin ku gaalnimo xukuma xukumi xukmiya murtakib alkabiirati dembiga weyn qofka ku dhacay qofkii dembi weyn ku dhacay waa gaal unbay ku hayaan ha qofka waxaa lagu yaqaan qofka dembiga weyn ku dhacay waa gaal bay dhahayaan waaye waxay dhahayaan waddanka muslimka haddii dembiye waaweyn oo kabaa'ira lagu sameeyo daaru kufri bay noqonaysaa waxaanoo dhan ha lala dagaalamo daar gaalay noqotay dembiye waaweyn baa la sameeyey bes daaru islaam waa ka baxday bay ku dhahayaan qolada noocaasi wey taarikuuna liljamaaca jamaacadii dadku meesha u badnaana kuwa ka tega weeye oo xataa madaxdiiba waxay dhahayaan waa gaalo gadaashooda ku tukan mayaan jamaacatlmuslimiin bay ka dhaqaaqayaan iyaguna markay soo baxeen iyo arrimahooda iyo waxaasoo dhan taariikha waaweyn buu halkaa kasii daayay kitaabku waa ka fiirsan ka dhan qitaalulkhawaariji khawaarijta la dagaalankeeda ka war qitaalulkhawaariji waajibun wey in qaataluuna hadday nala dagaalamaan aw kharajuu hadday ka baxaan can qabdatinaa innaga maamulkeena hadday maamulkan ka baxaan islaamka maamulka islaamka imaamka ee adeeci waayeen ama xaq lagu lahaa diidaan waa lala dagaali haddayba dagaal usoo diyaar garoobaan oo dadka la dagaalamayaanna waa laga qabanaya waa lala dagaalamaya markaas وحكمهم حكمكود كالبقاتي سيدي برعة ديو كلوي جمعية ديو كلوي وإلا هدي كلي ويسان لا دقالم أو حبا سمين فغير جائز وي واي إلا إني دبتوض اللي قد جوغي واي مويان بالعدو دبي ظاهرين يا cawaamadii baa laga baqayaa inay iyaga raacaan Een, waxay dhahayaan qofkii dembi weyn la yimaado waa gaaloobay waxyaalahaas akrinaya marka haddii marka saasay tahay waa gaarkeeda weeye aljihaad kana waa jihaadki toddobaatan aayadood wax qiyaasi oo kale ah baa jihaadka lagu sheegay qur-aanka kariimka ah oo lafdiga jihaad iyo lafdiga qitaal ku yimid waaye jihaad hadda haddii la maqlo iyo haddii lagu dhigo maaragtay muqararaadka iyo een, meelaha qaar waddamada qaar jaamacadaha iyo dowladaha diidan oo ka doodayo oo wax leeyihiin ma ogolin ha aljihaadu huwa alqitaalu waa dagaal fii sabiili illaahi dagaalkan waxaa la rabaa dagaal fii sabiilillahi la rabaa jihaad intaa wax lagu magacaabo beena inuusan jihaad ahayn lama rabo jihaadna ku noqon mayo sidaas jihaad maaha waxaas حكم الجهاد حكم الجهاد الوجوب وي ووجوب او ولي كفاية اسكا كافين على المسلمين كوا مسلمين تا الذكور لب البالغين قانقارك العقلاء العقلاء الاحرار حرطة المستطيعين يا awooda inay jihaadaan kul caamin sanadka samar in jihaadka la galo dadka hadda muslimiinta iska daayay saa waa loogu soo dhigtay xeryahoodii iyo guryahoodii iyo wadamadoodii waxa weeye halkii sanaba mar in jihaad muslimiintu qaadaan wey naf iyo maal iyo hub mar hadday haysaan iyo gaadiid waaye haddii xataa aan gaalada dee aan xataa jihaadkii la aadin meelaha hore oo difaacyada hore iyo xuduudda haddii howlgallo iyo laga sameeyo maaragtay isdiyaarin waxay ka dhiganta iyadu jihaad la qaaday haddii lagu qaadana halkii sanaba mar in gaalada laga naxiyo oo jug ta la gaarsiiyo si aysan iyagu usoo haweysan muslimiinta hadda waa kuwa caruurta iyo dumarka iyo meel kasta duminaya oo laynaya oo sida kuwan yahuuddaha oo kale waxa weeyaan waxay arkeen muslimiinta ishooda ka arkeen jihaadku marka kula caamin in la galo saa weeye fiima idaa kaana alkufaaru laakiin gaaladu markay ahaadaan bibilaadihim gaaladu waddankoodii markay jiraan halkii sanaba mar waa inaan u baxno waddankoodii bay jiraan ogow waa fardu kifaayo dadka qayb ka mid a haddii la yimaadaan ku dhan iyagaa nagu filan wa caynan waaba fardu cayn in lala jihada gaalada calaa ahli baldatin magaalo dadkeedoo dakhala hal kufaaru gaaladu soo galeen iyo wa calaa man dad dushood duuna masaafati qasrin masaafatu qasri wax ka yar u jira minhaa magaalada magaalo muslim leeyahay dhul muslim baa gaala soo gasha dadkaas magaaladaa jooga rag iyo dumar loo kala qaadi maayo iyo wiil iyo gabar iyo yar iyo weyn ha iska saaraan kow waxaa la mid ah magaaladaas cid kastoo masaafatulqasri u jidha siddeetan iyo kowda kilomitir ee wixii ka agdhow iyana waa la xugun difaaca waxa ka galaan gaalada ha wax ka saaraan waaya waa haddii gaaladii waddanka soo galeen wey taasina wata waaba loo yeeranaya markaase wax kastoo akhlaaq xumaa samaynaya lawaa gaale maa yahbutu lilasiiri ka nasiirka waxa u sugnaanaya qof lasoo qafaashay maxaa u sugnaaday alasiiru alla- kan la qafaasho an naaqisu naaqiska oo min alkufaari ka mid a see naaqis u yahay bisiban ilmanimo naaqis ku yahay waa sabi aw junuunin waali aw unuuthatin dhadigid waa qof dumara aw riqin addoonnimo yasiiru raqiiqan addoon buu noqonayaa binafsil asri soo qafaalashada lafteeda saas ilmaha yar ama dumarka ama kan waalan amba ma garanaysaa kan addoonka gacanta loogu soo dhigay addoon baan kaa dhigay uma baahna waaba noqdayba binafsi lasri qafaalashada lafteeda wey walkaamilu midka kaamilkaa nin lasoo qafaasho qof lasoo qafaasho kaamila muxuu kaamil ku noqday bibuluuqin qaangaar وعقل عقل وذكورة النمو وحرية حرنمو يفعل فيه الإمام إمام كان يسجد دحدي سوحه سمينا يا الله حظا كانوا ديف بدن مسلمين سدح دور أريمود أفر أريمود كانوا ديف بدن بام بو سمينا يا إمامكم مسلمين rag waaweyn oo gaalaa baa lasoo qabtay waa maxaabiis maxaa dani noogu jirdhaa afarkii noo dana haddaa muslim nahay min qatlin dil warlaaye wamanin iska sidayn galladays lana dilmayo dunyana laga qaadamanaya iska taga siyaasad iyo waxbaa looga jeedaa iyo wadifaa wafidaa'in furasho waa idiin sii daynanaya xoolaha keena iyo irqaaqin addoonsi yahuud ama gaalo maxaabiista sooma haysa afarkii muslimiinta danta ugu jidhay samaynaya inay laayaan inay iska sii daayaan inay furtaan maxaa lagu furanaya maxaabiis kaloo anaga haysaan soo daaye ama intaasoo xoolaana siiye ama wayr kaaqin in addoomma laga dhigo yarada waa laydin addoonnimaa laydinku xukumay alkhaniimatu khaniimadii luqatan xagga luqada maaquudatun min algunmi baa laga soo qaaday wahuwa ribxu gunmigu waa faa'iidada baa laga soo qaaday waaya wa sharcanna maa akhadnaahu waxaanu ka soo qaadanaa khaniima la dhahaa min ahli xarbin ahlu xarbiga dagaalamaya gaalada dagaalamaysa wixii aan ka soo qaadano ayaa la yidhahdaa khaniimo waa khaniimo gaala dagaalamaysa dadkan inta muslimiinta islaaya dhahay waxbaan khaniimaysan waxba kama jiraan gaala dagaalamaysa alxarbi wixii laga soo qaadayo dayib xoog baa looga soo qaaday ama tuugaa looga soo qaaday ama waa laga soo daf wuxuu waa gaalo ma yufcalu bilkhaniimati khaniimada waxa lagu samaynaya khaniimaa lasoo qaaday see u galnaa yudfacu min alkhaniimati khaniimada xaggeeda waxaa laga dhiibaya marka hore asalabu furka hore fur ma taqaan asalab ninkaan dagaalamayo gaalka ah salabku watay dharkiis yaa hubka uu wado fudud fargashiga waa xool daabad hadduu wato hub hadduu wato waxaasoo dhan baa laga qaadaya yaa la qaadanaya lil qaatil kii dilay isaga waaya uma dabadeed inta soo hadhay yukhamasu waa la shan meeloodaynaya albaaqi baaqiga soo haray waa shan meelood laga dhigaya xoolihii khaniimada shan meelood isla ka dhig fatudfacu arbacatu akhmaasihi afartiis khumus afar mee shan meelood afar ahaan liman baa iska leh shahidal waqcata goobta dagaalka xaadira yimid ciidankaa iska leh liraajili ninka infanteriga oo min ahlilfard ah wahum lmuslimuuna weeyaane albaaliquuna alcuqalaa alaxraar aldukuur ee lab sahmun hal qori buu leeyahy walilfarisi minhum kan faraska ku dagaalamayana talaathatu asumin saddex leeb saddex sahmi macnaha saddex qori faraskuu laba ku qaadanaya waa nin technica wato ka dhiganya midna naftiisoo ku qaadanaya keer lugeynayana hal mid buu naftiisa u qaatay wa yurdaku waa la xoogaa siiyaa agaagsisiin xoogaa baa la siiyaa xoogaa yarsiin wey waayahay in yaraa la siinaya oo aan dhammayn nasiibkii kuwa kale la siinayay liman qof laysa minhu aan ka mid ahayn dadka meesha iska yimid xoogaa baa la siinaya aan gaarin kii fatriga wixii la siiyey kii faras ku dagaalamay imaamkaa qadaraya inta laga dhigayo watu- wa yukhamasu khumusuhaa khumuskeedina waa la shan meeloodaynaya khumuskii alkhaamisu shanaad ma fahamta meeshaan xoolii marka hore shan meeloodoo islee ka dhig afar ciidankan si see u siiyaa ninka lagu leeyahay alfintriga hal qori si kan labada faraska watana saddex qori waa dhammaadeen xoolii afar shan meelood afar baa ragga loo qabshay soo maha dadkan maxaa soo haray meel meeshii waa shan baa loo sii qaybanaya wey yukhamasu khumsuha khumskeeda baa lasii khumsaynaya khumskeeda alkhaamisu shanaad marka hore meesha shanaad ahaa soo gani mayse sahmun hal qori lilmasaalix masaalixdaa lagu bixinaya masaalix lmuslimiin culimada culumta sharciga ee garoobada masaajidada camiridooda waa difaacyada ayib wasahmuna lidawi lqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa baa la siinaya wasahmuna lilyatamaa agoontaa la siinaya marka lidawi lqurbaa waa reer bani hashim reer bani mudalib wasahmuna lilmasaakiini baa la siinaya masaakiinta wasahmuna libni sabiili waddada kan haya meeshii shanaada shan loo sii qabshay waa lagu kala tego waa dhamaatay sufur sufur waa la qaybay nin xoolaha bangi ku shubanaya ma jiro dowladda iska kaydsata meesha ma taal hole waa la qaybinaya ayib alfayu waxa fayga la yidhaha fay alfayu luqatan arrujuucu waa noqosho wa sharcanna maa akhadnaahu waxaan ka soo qaadanaa la yidhaahdaa min alkufaari gaalada bikayri qahrin qahri la-aan khasab la-aan gaaladaa laga soo qaatay khasab la-aan iyadoo aan lala dagaalamin macnaha xoolaha canshuurta laga qaado ganacsigooda jizyada iyaga laga qaado xoolahay ka guureen waxii maarata noocaas maa yufcalu bilfayi fayga waxa lagu samaynayo yukhamasu lfayu fayga waa la shan meeloodaynaya fatudfacu arbacatu akhmaasihi afartiis khumus waxaa loo dhiibayaa lilmurshadiina liljihaadi jihaadka kuwa loo darbo loo diyaariyey kuwaasaa gacanta laga gelinaya kuwa iska mutadawiciinta iyagu fayga wax kuma leey zakadii wax ku leeyihin wayusrafu khumusuhu alkhaamisu meesha shanaadna waxaa loo iilayaa masrifa khumusilkhaniimati khaniimada khumuskeeda meeshii loo iilayay shan baa loo sii qabshay soo maahayn kana shan sii qaybi saasaa loo maamulaya waxaasoo xoolaha baa islaamku leeyahy zakuu qaadaya khaniimaa imaanaysa faybaa imaanaya waaya jizyaa imaanaysa aljizyatu ilaa waaba tanba waxa jizyada la yidhaha aljizyatu luqatan ismun waa waa magac oo likharaajin kharash u ahaaday majcuulin la yeelay calaa ahli dimmati gaalada ahlu dimmada baa dusha laga saara wa sharcan sharcigana maalin weeyo yaltazimuhu kaafirun gaal baa islaaziminaya gaalkaasoo maksuusun la khasisay gaaloo dhan maa bicaqdin caqdi caqdigaasoo maksuusan isna la khasisay qaab gaara loola heshiinaya waddanka aad deganaateene canshuurta iska bixiy iyaga hadda dadka canshuur ka qaadaya أركان الجزية أركان الجزية خمس وهي عاقد منك عقدنا ومعقود له كان له عقدنا ومكان المكان ومال المال وصيغة الصيغة انت أمكلي وي شرط عقد الجزية الجزية كان قد هي شرديس شرط عقد الجزية كونه هشيسة شرط يا إماما ويهي إمام كاسو يعقد لنفسه وايه نفتيسه u guntayo aw binaa'ibihi naa'ibkiisa kii ka naa'iba imaamka ama naa'ibkiisa shuruudu lmacquudi lahu ljizyatu jizyada kan loo guntayo shuruuddiisa wey shuruudu lmacquudi lahu aljizyatu khamsatu waa shan albuluuqu waalcaqlu waalxuriyatu waaldukuura taa horey baan usoo mari jir wa kownuhu iyo inuu ahaanshihiisa min ahlilkitaabi uu yahay aw miman uu ka mid yahay lahu isaga u ahaatay shubhatu kitaabin kitaab shubhadiis manaan lahaan jirin laakiin wax kitaab le unbuu shubhadeed noqdo iska dhigaa shardulmakaani alladii makaankaasoo tuqcadu la guntayo liajli sugna alkaafiri waaye gaalka degiddiisa liajligeed bihi makaanka shardulmakaani الذي تعقد لأجل سكن الكافر به الجزية جزية وأنا بحي شرط المكان الذي تعقد لأجل السكن سكن الكافر ماذا التي الذي كاسو تعقد لقنتو لأجل السكن الكافر به ودقو يا الجزية شرط المكان الذي كاسو تعقد لقنتو يا الجزية لقنتو يوسف بود كده لأجل السكن الكافر به قال إنه دقة درتد واي هولا بدن بقى soo xiranay muslimiinta marka waan cashuur baqaad waana masale xoogaa culimada ku kala ra'yi duwan tahay shardul makaani waa marnay soo maa aljizyatu waxaan kaa khalday shardul makaan alladii kaasoo tucqadu la guntayo liajli sugna alkaafiri bihi gaalinu daga darteed aljizyatu la guntayo hee khabarkii baa noo dambeeyey qabuulhu wey aqbalidiis litaqriirihim makaankan waa inuu makaan yahay aqbalaya litaqriirihim iyaga sugidooda dhulkaani dhul aqbalaya in gaala degto waa inuu yahay wahuwa dhulkaasina maase wel xijaazi ardulxijaaz wixii kasoo hara wey maka iyo madiina iyo inta ku ku xiindaaban ama ku hareereysan gaal lama keeni karo hal maalin ma soo geli karaan xoola kas haddii jizya laga qaadayo ma deganaan karaan lama ogola ardulxijaaz gaala ina gasho shardu maalijizyati shardu maalijizyati cinda quwatina marka annaga muslim haddaan awood leenahay dowladdanada jizyada maalkaan qaadana shardigeedu markaan xoog leenahay كونه أهنشيس الدينار هل دينار فأكثر لعقت أجر عن كقاضي وهل دينار يوحي كبدن كل سنة هل كي سنة هل مر لازم لحدان لكن أول يرنا هاي حبل لعقت كقالين من إنسان لعق بدن هلنا حقا وكذا بكرنا هل كدينار شروط صيغة الجزية الجزية الصيغة هذا شروطها شروط صيغة الجزية أربعة وهي اتصال القبول بالإيجاب قبول إيجاب وأنا الله حرور وعدم التعليق وأنا وحب الله حرين وعدم التعقيد وأن مدين الآن مدة وأنا لقبا وذكر قدر الجزية جزية قدر كذا حولو أنت نقول يا أنا وإلا الشيخ سورة عقد الجزية سورة عقد الجزية أن يقول الإمام وإنه يراد أو نائبه للكافرين وين ودهن قال كي المستجمع للشروط شروط الجمع استي هذه انت لك امامك الله وحن كو غلاضي في الاقامتنا كنت نغاتي بدارنا دارتنا على ان تلزم دينارا دينار وين لازم سيد كل سنه وجزيتنا وتنقاد لحكمنا حكمك يغنا وين هوغانست فيقول الكافر وحدا يا قبلت ورضيت وأقبل كان وكوا أحكام الجزية أحكام الجزية كثيرة ومتربضا منها وحكمها أنه يلزمنا أنه وحن نقول لازمة الكف كريبتونان يا عنهم كواس laga qaadayo jizyada lama taaban karo muslimiintu waa inaysan ku xadgudbin iyo wadafca canhu weliba in la difaaco wixii dhibaya laga difaaco in idaa lam yakunuu markaysan ahaan bidaari xarbin daaru xarbi haddaysan joogin meel daaru xarbi oo dagaal ka socdo oo laysa fiiha muslimin muslimna uusan ku sugnayn wadamaanu maabaa shardiya nutlifuhu calayhim aan ka talfinay wixii aan ka burburino damaanteedana waa bixinayna haddaan muslimna wa mancuhum iyagana ka mancintoodabaa iyana ka mid ah min ixdaathi kaniisati kaniisad inay soo darisiiyaan iyo waijraau axkaamilislaami islaamka axkaamtiisa dareerinteeda calayhim dushooda allatii taasoo yactaqiduunahaa ay caqiidaysan yihin islaamka xukunkiisa lagu dul dareerinaya waay kaniisad cusub ma dhisan karaan wixii horey u jiray waa loo daynaya sidaas baa arrin ku soconaya wuxuu yidhi cadaaladda islaamka waxaa ka mid ah ninka la dhihi jiray camar bin caas masar buu ku asaya wuxuu dilay wuxuu garaacay nin qibdi ah kuwii qoladii fircoona markaasuu ku yidhi ana ibnul akrami kuwii wanaagsanaa wiilkooda maaha kabacdi qibdigii waa xanaaq arrintii u qaadan waaye aabihiis buu tegey camar bin caasoma caas buu tegey caas kama garsoorin madiinuu tegey arrintii buu cumar bin cabdicasiis u sheegay ilaa nebigu waa dhintay wuu u dacwooday yahuudigii cumar wuxuu u yeeray camar bin caas iyo wiilkiis waa yimaadeen sayd cumar waxaa u caddaatay ninkan dacwadiisa inuu ku run sheegayo waaya marka islaamnimadu waa cadaalad dayib markuu arrinta u caddaatay wuxuu yidhi qum waryaa istaag waqtadi min ibni alakrami waa ka gudo kaad soo kacado ka goosta sayid cumar hadal caano waagaa baxshay wuxuu yidhi mataa matastacbadtum nnaas goormaa dadka addoonsadeen addoonsateen walxaal qad waladathum ummahaatuhum iyagoo hooyooyinkood dhaleen axraaran iyagoo xora dadkan iyagoo xora hooyooyinkood dhaleene goormaa addooma ka dhigteen oo addoonsateen والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب